duhur wanaagsan kulanti wacan dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka nakaadha oo sagaal qof u xiray iibinta hashiishadda waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan kenyaanka oo ka walaacsan shaqo joojinta ay shaaciyeen dhakhaatiirta caalamkana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan xubnaha baarlamaanka kuweyt oo la dooranaya afarta bisha afaraad ee abriil waa duhurnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad ee maarso ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeystay ay sugan tahay labaiyo labaatanka bisha sideedaad ee shacbaan ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya maamulka ololaha qaran ee ka dhanka maanduuriyaha ee nakaadha ayaa xabsiga u taxaabay sagaal ruux oo ku eedeysan in ay goobaha waa goobaha kal ah kiva islands iyo habonas lodge ee ismaamulka nairobi ku iibinayeen shishadda nakaadha ayaa maanta bayaan ku sheegtay in dadkan lagu xiray howlgal xali la fuliyey howlgalka ayaa lagu soo qabtay toddobaatan sideed ah qalabka shiishadda lagu isticmaalo iyo boqol iyo labaatan xabo oo ah waxyaabaha laga sameeyo shakhsiyaadka la xiray ayaa isugu jira maareeyayaal kuwa iibinayay iyo dad isticmaalayay shiishadda eedeysaneyaasha ayaa hadda lagu hayaa saldhigga booliiska ee jogo rood ka hor intaanan maxkamadda lasoo taagin maamulka nakaadha ayaa tan iyo bishii labay tobnaad ee sanadka hore sare u qaaday howlgallada ka dhanka maanduuriyaha waxaana howlgallo kala duwan oo laga sameeyey goobaha lagu caweeyey ee ismaamulada nairobi mombasa lagu xiray in ka badan lixdan qof xeerka caafimaadka dadweynaha ee lasoo saaray sanadkii labada kun iyo toddobiiyo tobankii ayaa gudaha kenya laga mamnuucay in waddanka la soo geliyo lagu dhex sameeyo lagu dhex iibiyo isticmaalka qeybinta iyo xayeysiinta shishadda shishadda ayaa horey looga mamnuucay dalalka bariga afrika sida uganda tanzaniya ruwanda shacabka kenyaanka ayaa walaac ka muujinaya shaqo joojin ee xubnaha ururka dhakhaatiirta dalka ee k m b d u ay shaaciyeen inay ku dhaqaaqi doonaan laga bilaabo beriyo isniina howlwadeennada ayaa sameyn doona mudaharaad ay uga soo horjeedaan tallaabadii khamiisii lagu dhaawacay xogyaha guud ee ururka k m b d u dor dafji atela oo xilligaasi dibadbax horkacayey waxaa sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan cadaadiska dowladda ay ku saarayaan shaqaalaysiinta ardayda soo bartay culunta caafimaadka dadweynaha ayaa doonayay in wasaaradda caafimaadka ee dalka ay xaliso tabashooyinka dhakhaatiirta si uunan hakad ugu imaanin ammaaniraade siuusan si uunan hakad ugu imaan bixinta adeegyada kala duwan ee isbitaalada dowliga shacabka qaar ka mid ah shacabka kenyaanka oo arrimahan ka hadlay ayaa wax hadalladoodii ka mid ahaa iyagoo ka hadlay xaaladda la xiriirta mudaharaadkaay sameyn rabaan amaan baraanbaxa iyo shaqo joojinta k m b d u
watagoma. Hii matakwa ambayo naomba ni vyema wapewe kuanzia Monday, tutaathirika zaidi juu hao ndio watoto wetu wakiwa waonje, tukapeleke pale watatuangalilia.
Serikali na nao madaktari wakuwe na kuelewana na njia mzuri juu sasa si hatujasomea uuguzi. Sasa inamaanisha utakuwa unaangalia tu patient wako hapo, akizidiwa wa accommodate hao wenyewe, maybe my interns wanangoja kazi, kama opportunities ziko wapewe nafasi ya kwanza. My infections zitaongezeka tu kuzusi again, wakigoma inamaanisha waendi kazi. We uko na mgonjwa wako, pengine we si mhudumu wa afya, ujui cha kufanya. Of course kuna death rate za nini pia zita increase, hiyo ni obvious. Hiyo emergency kama maybe ilikuwa emergency na daktari amegoma, itabidi tumepoteza watu wengi katika hiyo hiyo time.
weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa waxaa xaddhaaf noqday tirada maxaabiista lagu haya xabsiga shimo latewa ee ismaamulka mombasa waxaa sidatan sheegay madaxa xabsigaasi qaasim kimoyu waxa uu shacabku ugu baaqi in khilaafyada ka dhexeeya ay ku xaliyaan qaabab maxkamadda ka baxsan si aan halkaasi loo geyn maxaabiis dheeraada sarkaalkan ayaa xusay in tirada maxaabiista ay tahay ku dhowaad saddex jibaar intii xaruntaasi loogu talagalay na iko hivyo hivyo tu, hajabadilika. Wafungwa ni wengi ndani ya jela, kwa hivyo sisi yetu ni kushauri court na other the agencies ya government watafute dispute resolutions alternative. Sio kila mtu akuja kwa jela, kwa sababu namba iko juu sana, kuna msongamano kusema kweli. Kulingana na mimi, wako karibu mara tatu ya capacity ya prison ile anatakiwa kuwa nao, three times. Ndo nasema capacity yake kwa hii yetu wale tuko nao ni mara tatu ya ile namba ambayo inatakiwa kuwa hapa. Namba yenyewe kwa sasa sina.
waxaa baaqan taageeray francis ouma oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee gobolka xeebta tunasema ni muhimu sana watu waangalie ni jinsi gani wanaweza settle hizi issues nje ya koti, hizi kosa ndogo ndogo hizi za kutukanana, huyu ameniangalia hivi, preparation to commit a felony. Maanake polisi pia anachangia pakubwa kushika tu mtu na kuprefer charges kupeleka kotini bila kuangalia kweli amefanya kitendo ama kufanya kitendo. Haya yote inaleta msongamano katika jela. Na wakati wa Mudi Awori masuala haya yalikuwa yanaendelea vizuri sana, maanake kulikuwa na ile reform ambayo ili- ilishika, lakini hivi sasa naona imecollapse tena, ndio maana naona jela zinajaa na hii ni hatari na haitakuwa vizuri sana. Tutakuwa tuna strain uh, resources zetu na tuna strain maofisa ambao wako jela na tuna strain nchi kwa ujumla. Lazima tuangalie jinsi gani tunaweza saidiana ili tusaidie jamii.
waxaa dhaawacyo soo gaareen lix iyo toban qof oo rakaab ah kadib markii mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda uu shil ku galay waddada weyn ee u dhexaysa ismaamulada kisumu iyo busiya gaariga ayaa xali fiidkii waddada ka baxay ka hor intuunan ka- ku dhicin god weyn oo ku yaala aagga kasiyan rakaabka ay dhaawacyadu soo gaareen ayaa la geeyey isbitaalka weyn ee jaramogi oginga odinga tichin and referral hospital halkaasoo lagu daweynaya wararka ayaa intaasi ku daraya in baabuurka shilka galay uu ka yimid dhanka busiya oonu ku wajahnaa kisumu hal maalin ka hor ayay ahayd markii laba qof ay ku dhinteen iyadoo shan kalena ay dhaawacmeen shil u dhexeeyay bas iyo booyadda shidaalka kaasoo laga soo tabiyey ismaamulka busiya ururka qaran ay ku midaysan yihiin kalkaaliyayaasha dalka ee naan ayaa ku hanjabay in xubnihiisa ay ku biiri doonaan shaqjoojinta uu shaaciyey ururka dhakhaatiirta waddanka ee k m p d u waxaa arrinkan sheegay xogyaha guud ee ururka naan seth manyako mas-uulkan ayaa xusay inay qasab tahay in gacanta lagu soo dhigo oo lala xisaabtamo ciidamadii khamiistii dhaawac u geystay xogyaha guud ee k m p d u dr davgiatela banyaako ayaa wacad ku maray in kaalkaaliyayaasha waddanka ay tallaabo qaadi doonaan haddii taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka jaafid koome uunan soo xirin askartii dhibaateeyey atela sidoo kale waxa uu wasiirada caafimaadka ama wasiiradda anirahda ee caafimaadka ee dalka susan wafula nakumija ugu baaqay inay arrintan wax ka qabato sidoo kalena ay xal u raadiso ismariwaaga hewlwadeennada caafimaadka kala dhexeeya wasaaradda ay hogaamiso Kwa hivyo sisi tunataka waziri wa afya ambaye ni Nakumija, ujitokelezee leo hii uwaambie dunia msimamo wako ni upi kwa haya madhara ambayo daktari Atela alipata.
waxaa magaalada habasweyne ee deegaanka koonfurta wajeer ka qabsoomay kulan u dhexeeyey culammada iyo waxgaradka cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkan oo faahfaahsan wajeer ka soo diray waxaa magaalada habaasweyne ee dhacdaa koonfurta ismaamulka wajeer ka qabsoomay kulan u dhexeeyey culamaauddiin iyo waxgarad ka soo jeeda mid ka mid ah qoysaska dego koonfurta ismaamulka wajeer kulanka ujeedkiisa ayaa ahaa sidii culammada iyo waxgaradka ay isaga kaashan lahaayeen dhanka dacwadda ee ummaddana kheyrka loogu faafin lahaa culammadii halkaasi ka hadashay ayaa sheegeen inay garab uga baahan yihiin waxgaradka kan ay isbarteen waxay ka dhegaysan ogyihiin mid cusuboo hadda imaaday kaasi ka dhegaysan ogyihiin bini'aadmigu dhaqankiisu waa iska sidaasoo wixii indhahooda ku bata way ka qashdhacaan marka in la sameeyo marka culimo isbabedesha oo dadkii ku wareegto oo soo wacyigelisa in la isku xidho ducaadda culimmada in la isku xidho la mideeyo ka bacdina iyaga iyo dadweynahooda la isku xidho culimmadu inay isku xidhan yihiin idinka oo cuqaashii cidda ah oo odayaashii cidda ah waxaan ogaanay oo xaqiiqaa inaan lidinka maarmi karin maxaa yeelay taladiinnaan u baahannahay khibraddiinna iyo waayo aragnimadiinnaan u baahannahay waxaan u baahannahay dhaqaalaha la ururiyo haddii la dhaho inaanaan idinka maarmaynin intanoo duqay ah cuqaal ah waaye arag ah waxgarad ah oo cidda hadday maanta ay meeshan ay noo fadhiyaan ayagoo ogsoon dhibaatada jirta xagga dacwada xagga diinta islaamka waxyaalaha waddankeenna ka jira ayagoo ogsoon hadday culummadii ay soo kabeen oy soo garab istaageen oo nin walba uu diyaar u yahay garab inuu u noqdo xagga diinta horta waa mahad ilaahay midda koowaad oo ugu horrayso odayaasha iyo cuqaasha iyo duqayda cidda waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan siday haddaba u garab taagan yihiin diintana ay wax ka qabtaan waxaan rajaynaynaa oo kale odayaasha reerka qoyska dhallinyarta mutacalimiinta culimada mujtamaca reerka dhammaan inaan isku xirin oo dad isku xiran oo iska warhaya oo indho isku ah oo tale isku leh oo ismaqlo isdhegaysta oo midaysan inaan noqonno garab baan rabnaa inaad noo noqotaan inaad nala talisaan baan rabnaa inaan wax badan isla toosinaan rabnaa inaan meel fiican wax gaarsiinaan rabnaa inaan qoyska u shaqaynaan rabnaa inaan qoyskan adduun iyo aakharaba wax anfacaan ka shaqaynaan rabnaa dhanka kale waxgaradka ayaa soo dhoweeyey codsiga culimmada waana ballanqaaday in culimmada ay kala shaqayn doonaan dhanka dacwadda aad baan ugu faraxsannahay culimmadeena maanta inay mitin noo qabato shir noo dhigto aad iyo aad baan usoo u soo dhoweynaynaa aad baana raalli uga nahay waana ku faraxsannahay runtii waxyaabaha muhiimka ah ayay ka mid tahay maxaa yeelay wax aan ku dhaqanno oo aan sheeganno waa diinteena islaamka mar hadduu qofku diinta islaamka ku hayana mudnaan buu mudan yahay in lala shaqeeyo aniga waxaan soo jeedin lahaa aan la shaqayno walaalaheenna culimmada ah oo garteen bal inay juhdi bixiyaan oo diinta juhdi ku bixiyaan marka annagana dadweynaha mayadhiig waa dadaal waa suubinayna maxaa yeele diinta macaankeeda aragnay annaga- annaga laftarada diinta macaankeeda iyo waxay tahay yaan aragnay ilmahana yaan ka aragnay kuwii madarasada galeen kuwii kale oo qur-aanka barteen oo madarasada ku jiraan weli badanaa adiga ilmahaad wax la bari yaan ka aragnay annagana hor baan u soconaynaa maxaan jecelnahay walaalayaalow gadaal inaad u noqonin arrintii hor wadiin waad mahadsantihiin ilahay idin garab gala Ee, marka xigta waxaan u malaynayaa arrinta laga hadlaa inay tahay arrin diineed Ee, fikrad diineed oo meel iskugu keenay ninkaan taageerin diintuu ka baxay soo baxa saasay noqon sabaa markaas culamada khayr allah idin siiya dadaal badan baad wadiin caalay ninkii qur'aanka iyo diinta iyo xadiiska bartay oo faafinaya kaas unbaa nabiga wakiil ka soo saas maa culamada Ee, marka walaalayaal waad mahadsantihiin dadaalka aad wadaan waxaa keliya uu ku meelmari karaa markii qowmiyaddan ay idan taageerto oo maxaa idinku taageera dhaqaala tillaabadan maanta aad bilowdeen ee aad samayseenna waxaan ilaahay ka baryayaa tii lagu daydo waxtar noqoto lagu guuro hadafka lagu gaaro ilaahay ka dhigo oo waxaan idinku mahad celinayaa maanta haddaad na soo noo imaateen oo fadhiga annaga aad noogu imaateen oo xalfaddan aad noo qabateen oo meeshan aad noogu dhigteen waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol baad mahadsantihiin walaalayaalow waadna wadaysaan diintan allaha idinla kaalmeeyo haddii dhallinyaradii culimmada isa soo abaabuleen oo ay dhaheen mataqaanaa xoogaa liidanaan baan lagu jirtay aan isu abaabulin oo dadkii aan maaragtay baraarujinna waan qaadan wax lagaga noqonaya male iyada si kastaba ha noqotee waxgaradka iyo culimmada ayaa isku afgartay in la ambaqaado sidii tuulooyinkaan madaariista lahayn la gaarsiiyo madaariista si dacwada meel walba looga faafiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahin kasta ismaamulka wajeer guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqeeye ee c c ayaa bogaadiyey taliyaha saldhigga booliiska ee archers post ee police station ee ismaamulka samburu andrew nyapicha tani ayaa timid kadib markii sarkaalkan uu diiday inuu qaato laaluush lacageed oo dhan siddeetan kun oo shilinka dalka ah. Wa- waxaa qaadashada laaluushka usoo bandhigay saddex qof oo doonaya in la soo sii daayo mid ka mid ah ehladooda oo lagu magacaabo maxamed mustafa maxamed kaasoo ay ciidamada xireen maxamed ayaa ku eedeysan fal dhac iyo tahriibinta dadka andri nyapicha ayaa arrinkan ku wargeliyey guddiga e a c c taasoo u suurtagelisay in la xiro dadkii taliyaha usoo bandhigay inuu laaluushka qaato e a c c ayaa magacyada eedeysanayaasha ku kala sheegtay george guyo xasan sheekh maxamed waa xasan sheekh maxamed iyo maxamed macalin cabaas waxaa hadda socda baaritaan ka dhan ah tuumanayaasha
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada antalya kula kulmay dhiggiisa madaxweynaha turkiga rasib tayib urduqan kulanka ayaa ka dhacay madasha diblomaasiyadda ee antalya ayaa sidoo kale looga hadlay xoojinta xiriirka turkiga iyo soomaaliya dadaalada ka dhanka argixisada iyo sidoo kale ee walaacyada gobolka iyo caalamka intii uu socday kulanka madaxweyne urduqan ayaa u xaqiijiyey taageerada joogtada ee turkiga uu siinayo soomaaliya isagoo si gaara diiradda u saaraya xoojinta iskaashiga difaaca madaxweyne urduqan ayaa muujiyey inuu turkiga diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu doonayo in lagu dhino anirahda in lagu dhimo xiisadda soomaaliya iyo etoobiya isagoo sidoo kale soo hadal qaaday falalka gardarrada ee israa'iil ka wada dhulka falastiin madaxweyne urduqan ayaa hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan tahay in la dhiso dowlad madax bannaan oo falastiiniyiin ah oo ku teedsan xuduudaha kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii taa taas oo asaas u ahayd nabadda waarta aanirahdee lix iyo toddobaatankii waa toddoba iyo lixdankii kulanka ayaa kusoo beegmay maalmo kadib markii soomaaliya iyo turkiga ay kala saxiideen heshiis dhanka difaaca iyadoo soomaaliya ee dooneysa in turkiga uu difaaca amniga xeebaha soomaaliya uu qeyb ka qaato wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka hirshabeelle cabdi daahir guure karoore ayaa xilka qaadis ku sameeyey duqii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wareegto ka soo baxda xafiiska wasiir karoore ayaa xilka looga qaaday duqii degmada beledweyn nadar tabaax macalin waxaana xilkaasi loo magacaabay cabdulaahi salaad guugey xilka qaadis nadar tabax maalin ayaa ku soo aadaysa iyadoo magaalada beledweyn ay ku wada sugan yihiin hirshabeyle iyo maamulka la baxay hiiraan state lamana oga tallaabada ay ka qaadan doonta nadar tabax xilka qaadista lagu sameeyey ugu dambeyntii wareegtada ayaa lagu faray hay-adaha ammaanka ee maamulka hirshabeelle iyo kuwa degmada beledweyne inay la shaqeeyaan duqa cusub ee degmada beledweyne ee cabdulaahi salaad kuugey oo isna dhankiisa la faray lagu faray aan idhaahdii wareegtada inuu guto waajibaadkiisa loo igmaday isla wararka hirshabeelle ayaynu ku guda jirnaa madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa sheegay inay jiraan xildhibaano laga soo doortay dhankaasi deegaanada hirshabeelle ay wadaan arrin uu ku tilmaamay inay hoos u dhigayaan horumarka maamulkaasi islamarkaana aysan garab ka siinaynin isagoona eedeen u jeediyey madaxweynaha hirshabeelle oo arrimahan ka hadlay ayaa waxdaladiisii ka mid ah
aad iyo aad aad u mahadsantihiin hambalyo ayaan leehay ummadda hirshabeelle ballantaynuna waa hirshabeelle nabada ballantaynuna waa hirshabeelle taladeedu midaysan tahay ballantaynana waa hirshabeelle oo nabad isku doorato haddii ilahay raalli ka noqdo annagoo og kuwo kaloo ayaga lamid a inay faraqa dhagax ku wataan ay tuuryeynayaan degmadii iyo deegaankii laga soo doortana ay dhibaateeyaan horumarkiina u diidaan idinkuna aad sii saac idinkoo ku faraxsan xafladaha iyo horumarka ka socda hirshabeelle idinkoo ku faraxsan inaana la jirtiin waad ku mahadsantihiin kuwaasna waxaan leeyahay war kudayda kuwa wanaagsan inaad degmadi aad ku dhalatay iyo dadkaaga iyo deegaankaagii dibidhacowgooda aad ka shaqaysay maalin waliba iyaga dabka isugu dhiibta isku dhibaatayso adduunkana sharaf ku heli maysid aakhirana ajir ku heli mayside muddaad leedahay maandeedkaaga ee ka shaqeeya muddada aad joogto horumarka iyo dadka midnimadooda ka shaqeeyaan leha kuwa kaleo iyaguna qaladaadka sameeya oon ognahay annaga hebel iyo hebel dhihi mayno waxaan su aragnaa inay yihiin ilmo yaryar oo siyaasadda ku cusub oo alifley siyaasadeeda danna mooday inay dadkooda iyo deegaankooda dhibaato ka huriyaan waxaan leehay wax ku dheefi maysiin magacna ka heli maysiin iska dhaafa dadkiina iyo deegaankiinana wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqeeya labadii ishaysatana ka shaqeeya siday u heshii lahayn ay nabadgelyo uga shaqay lahaayeen mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahad celinayaa xildhibaanada federaalka ragga nagala joogo mudana wasiir wasiirka arrimaha gudaha waad ku ammaanan tahay labada degmo aad dhistay in degmadii jowaro caasimaddaheed aad dhistay in tii warshii aad mar labaad la dhiso intaba waa kugu ammaana waxaanse kaa rabnaa intaasoo dhowla sii dhawaadaa la rabaa degmooyinka kale waxaan rabnaa muddo gaaban inay ku wada dhismaan haddii ilahay raalli ka noqdo qaybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa warar dheeraada ayaa kasoo baxay howlgal saacado badan qaatay oo si wada jir ah uga sameeyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgalka oo si gaara uga dhacay deegaanaha ku yaala dhankaasi iyo jiinka webiga ee degmada jamaame ayaa lagu dilay sida la sheegay in ka badan soddon xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in howlgalka ay ku qabteen toban ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab iyaga oo nool ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa kordhiyey maalmihii lasoo dhaafay howlgallada lagu beegsanayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa qoraal ay soo saartay guul kaga sheegatay dhankeeda dagaal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka jubbada hoose wixii qodobka ka soo kordho wararka iga dambe ayaad ku maqli doontaan taliyaha qeybta booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa si adag uga hadlay banaanbax khasaare geystay oo shalay ka dhacay suuqa siinaay ee magaalada muqdisho banaanbaxaasi ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah oo ay haleeshay rasaasay ku fureen askar ka tirsan ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya taliyaha ayaa sheegay inay xireen askar loo haysto inay rasaasta ku fureen dadka shacabka ee ku banaanbaxayay suuqa siinaay ee magaalada muqdisho islamarkaana baaris lagu wado wuxuu sidoo kale sheegay in aan la aqbali karin in la dhibaateeyo dadka shacabka isagoona uga digay dadka ku dhaqan muqdisho inay dhigaan banaanbax aysan ogeyn dowladda banaanbax shalay ka dhacay aan idhaahdee maruu taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir arrimahan ka hadlay waxaa hadaladiisii ka mid ahay runtii waa ka tacsiyeynaa awalan cali daahir maxamuud allah u naxariisto cid allaale ciddii xabad ka rida meeshaas dadkii banaanbaxa ahay cabashada muujinaya ee waddada xeray xabada ku rida waa la xeray kiiskaasna baarisaa loo diray insha allahu tacaalaana waxaan rajaynaynaa in garsoorka iyo dalka iyo maxkamadda ay ku dhammaato dhanka kale waxaan farriin u dirayaa dadka caadaystay inay banaanbaxaan oo hadday banaanbaxayaan inay waddadana gubaan dhagaxana dhigaan dhagxaantana dhigaan oo shacabkii ganacsa lahaa iyo kii wadada mali lahaa iyo hooyaday sakaraadka ayadoo xanuunsaneed oo isbitaalka u socotay wiilkii ardaygii iskuulka u socday dhibaatada ku ah oo ka shaqaynaaya banaanbaxa inay u bedelaan inuu fawdo yahay aslanba maanta wixii dhici lahaa waa dhaceen odayaashii dhaqanka waa la hadalnay dadkii waa la hadalnay waa isqancinay waxaa la rabaa inaysan soo laaban mar dambe oon la arag qof inta banaanbax u yimaada fawdo sameeya dhagax tuura dukaan dhagax tuura laami inta istaaga gubniin sameeya inta idaacadu wacdo wuxuu raba sameeya inaan la aqbalin fawdo waa ka mamnuuc qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay inuu ilaalisho nabadgelyada amniga guud inuu ilaalisho bal maanta waxaa laga cabanaya wax aan macno badan lahayn waxaa yimid wax ka dhib badan oo ah inuu qof dhintaa timid waxaa timid in ganacsi uu xirmaado waxaa timid in wadadaas aan la marin maanta o dhan aan la marin mushkiladahaasoo dhan wixii laga cabanaya iyo waxaa yimid waxaa dhib badan waxaa yimid lama aqbalaayo dadka banaanbax sameeyey inay beri kusoo laabtaan inay marta dadka reer muqdisho waxaa loo sheegaa aslanba banaanbax fawdaa oo midkaasoo kale iyo wax lamida oo la aqbalaya ma jiro waddo lama xiri karo dhagax looma dhigi karo lama gubi karo banaanbaxaan la ogeyn oo mid nabadeed ahayn oo la- la- lasoo wargi lahaa hayadaha amniga lama qaban karo dadka caadaysana mar kale iyo mar kale waxaan dhahaynaa ka foorjignaada wixii dadku cabasho ay qabaan cabashadooda si nabdoon ha u gudbistaan si nabdoon nabada ku jirto ha loo gudbiyo gabagabadii waxaan leeyahay qofkii abaabulo ee ka shaqeeya fawdo sidaan oo kale ah sharcigaa lala tigsanaa waxaa lagu badbaadi karaa oo badqabka lagu- lagu dadka lagu ilaalin karaa in qofka waxaan abaabulayo oo ka shaqeynaya asaga la qabto qofna dhima maa qofna dhaawacmi maa wadda go'ime dadku dhibtoomayaan amarkaas sidoo kale hay-adaha ammaanka waxaan faraha hadday banaanba arkaan waxaa jira ciidan lagu talagalay ee budad wata ee ciidanka sugaaya nabadgelyada ee budadka wata ee ka shaqaynaya ciyaaraha ciidankaasaa ku shaqala ayagaa loo soo dira haddii dadku ay fawdo sameeyaan inaan banaanbax maanta kabacdi xabad lagu jawaabi horena waa u sheegna amaran ka bixin inaan xabad lagu jawaabi karin ciddii banaanbax dad banaanbaxayo oon xabad ridayn xabad ugu jawaabta ee amarkaas khilaafta mas-uuliyadda ayagaa qaadanaysa xabad qof muwaadina oo banaanbaxaaya ama aan hub wadan oon xabad ridaynin in xabad lagu ridaa waa mamnuuc falkaa ciidamana u xiran tiradooda hadda aan kow iyo laba iyo saddex aan la dhehaynin oo meelo kala duwan ku xiran baarisaa la gelinaa baarista iyo hay-adaha garsoorkaana waxay soo saaraan gunaanadka ciddii dilkan geystay laakiin cid kasta oo meesha xabad ka ridda waa xiran tahay intaanan wararka caalamka u gudbin madaxweynayaashii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa xali muqdisho ku yeeshay kulan gaar ah oo ku saabsanay arrimaha dastuurka soomaaliya labada madaxweyne hore ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda in dowladda wax kabedel ku samayso dastuurka dalkaasi iyadoo aan lama- loo marin aan iraahdae dariiq saxa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa hoosta ka xariiqi in loo baahan yahay in arrimaha dastuurka ee hadda socda ay u baahan yihiin wadatashi ballaaran waxaan ka wada hadalnay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo dooda baryahan ka taagan wax kabeddelka dastuurka waxaana hoostaas kala xariiqnay xaaladda dalka iyo arrimaha dastuurka hadda socda ayna u baahan yihiin wadatashi ballaaran ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay kulanka labada hogaamiye ee hore madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ayaa qabanqaabinaya kulan ballaaran oo isugu imaanayaan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka si looga doodo walaaca laga qabo arrimaha dastuurka dalka soomaaliya dowladdana baaq loo diro madaxweyne xasan sheekh ayaa bishii koowaad ee sanadkan sheegay in wax kabeddelka dastuurka aynan wax dooda haatan ka furnayn isagoo sheegay in dalka hore uu soconayo madaxweynaha ayaa ku adkaysanaya tallaabo kasta ee dowladdiisa wax kaga beddelayso dastuurka inay dhaqangalayaan marka ay timaado dowladda iyo isaga ka dambaysa akhbaaradka caalamka aan ka codsaday inuu haatan soo koobo mawliid mahadsanid maxamed axmed ugu yaraan labaatan iyo sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka konton kalena ay ku dhaawacmeen roobab culus oo ka da-ay dalka bakistan roobabkan oo dhulgo ka dhashay awgii ay guryo badan ku burbureen ayaa da-ayay afartan iyo siddeedii saacadood ee ugu dambeeyey sidoo kale waxaa xirmay waddooyin badan oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka bakistan ugu yaraan labaatan iyo saddex ka mid ah kiisaska dhimasho ayaa laga soo tebiyey gobolka loo yaqaano khaybar bakhtuuqwa ee xadka bakistan iyo afghanistan shan ruux oo kale ayaa ku dhintay gobolka koonfurta galbeed ee balojistan kadib daadad saameeyey magaalo xeebeedda loo yaqaana godar maamulada bakistan oo adeegsanaya doomo ayay dantu ku qasabtay inay halkaasi ka soo daadgurayaan ilaa iyo toban kun oo qof sannadkii labada kun labaiyo labaatankii ay ahayd markii ku dhowaada kun iyo siddeed boqol oo qof ay dalka bakistan ugu dhinteen daadad ka dhashay roobab culus oo xilligaasi da-ay waxayna saameyn soo gaartay soddon iyo saddex milyan iyadoo ku dhowaada siddeed milyanna ay guryahooda ka barakaceen waxa uu qorshuhu yahay in shacabka kuweyt ay afarta bisha afaraad ee sanadkan ka qayb qaataan doorashada xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi arbacadii ay hayde markii afhayeenka dowladda kuweyt amiir al ajmi uu sheegay in golaha wasiirada uu ansixiyey qaraar ku aadan qabsoomidda doorashada baarlamaanka waxa uu intaasi ku daray in diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaaban doonto berri oo isniin ah bishii hore ay hayde markii amiirka kuweyt sheekh mishaal al axmed al sabaax uu soo saaray amar uu baarlamaanka ku kala diraya wakaaladda wararka ee kuweyt ee kuna ayaa ku warramaysa in amiirka uu go-aankaasi u aaneeyey in golaha qaran ee xeerdejinta uu baalmaray mabaadi' dastuuri ah waxaa lagu soo warramayaa in dibadbaxyo ka dhacay caasimadda dalka senegal ee dhakaar ay ka qayb qaateen boqolaal qof shacabka waddankaasi ayaa dalbanaya in doorashada guud ay qabsoonto ka hor labada bisha afaraad ee sannadkan waxaa xilligaasi ku eg mudaxileedka madaxweynaha senegal ee makisaal dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin in madaxweynaha dalkaasi ay ku tilmaamayaan keligii taliye ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka ee khaza ammaaniraahda wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in maalmo kooban gudahooda ay halkaasi fuuqbaax iyo nafaqo darro ugu dhinteen ugu yaraan shan iyo toban caruur ah qodobada caalamka waana intaa andib idinka ugu celiya maxamed axmed waa uu mahadsan yahay mawliid warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda star f m waanaginta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey mawliid oo caalamka akhriyey ayaa sidoo kale warka soo saaray cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w dstar fm c o k iyo halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhrinay